dadka beeraleyda tuulada garsaaley oo kumid ah tuulooyinka hoos qohan degmada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba iyo kucabadaahna cayayaanku baabi'iyo dalagyadiyo beerdana gudoomiyaha tuulada garsaaley cabaas muumin maxamed oo isla hadal warbaahinta iyo weliba usoo ku warbiyay dalagyadiyo tacbideen fasalkan oo cayayaanku ku baabi'iyahaya iyo dhibaatooyinka haysta beeraleyda gudoomiyaha iyo weliba usaakabaaqi intila hadeersiya gurmudda bileyrana shacabkaniyo gaaraha tuulada garsaaley fasalka kana haatan waxa waaye aada iyo aada maaragta ayaa loo taxday dhulka baledkii waxaa la saaray walow ay jirto odeysyo badan oo xagga dalagii la dhigay cuno cuno iyo xoogaa qaariyaamaha ku degay waa beertii wareer ayaa cunow haayo xaalada waa maaragta aada iyo aaday u adkiran tahay wuxuu soo baxayne dhulkii hadda si fiican dalagiila beeri qurux iyo hanaankii lagu arki jiray waxbaa iska bedelay oo dalagii si fiican usuma raacsano dhulkii wuxuu lagu dhibinaa dad wax soo korayaba arki maysid cuno cunona si xunu ugu jiraa haalka aad buu u adkiran yahay walow hadda guul iyo dhulka diiraagaanka ah qareerku noqday oo labadii fasal bihii ay iskaga daba imaadeen in loo aanayna ahaadna mootaaho dhulka markii u dalaga cusub uu ku yeelo biyo macna ay maaragta ka baxaan dalagiisa waa aad buu uus raaci jiray beeraleyda magaalada jowhar iyo deegaanada kale ka hareereysan iyo weliba iyo haddaha ku kabadahayna dhibaatooyinka gudeeriya fatahadoogii dalka sanadkii hore ku dhey kaasoo sii eedan saamaya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada deegaankaasi ku nooleeyeena